Muranka qoyska dhexdiisa waa dhacdooyin inta badan caadi ah laakiin mararka qaar khilaafkaasi waxa uu sii kordhaa waxa uuna si fudud isugu beddelaa gacan ka hadal. Sababo badan ayaa keena dhibaatooyinka iyo khilaafka qoyska dhexdiisa. Haddaba, Ciise Abshir Axmed, Agaasimaha Guryo-Samo ee Galmudug, ayaa inoo sharaxaya sababaha keena khilaafka qoyska iyo sida lagu xallin karo.
Marka gacan ka hadalkaa oo kale waa wuu dhacaa laakiin waxyaabaha keenaya way kala duwan yihiin. waxaa laga yaabaa mashaakisha waxyaabaha keenaya qaarkood dadku inay dad caqliyanba laftoodu ama mukhadaraad isticmaalo qofku inuu yahay mararkaas aa suurtagala oo mukhadaraadku inuu keeni karaba wax kale intuso waxaa dhici karta daqdii bressure badan oo qofkaan haysta ama isaga nafsiyan uu dareemayo cillad u gaar ha haato ama miduu qoyska kaga kulma haato inay in haysato waxaa dhici karta mushkilad ka timaada dhaqaale xumo iyo cillad ma isagu xaggiisa saboolnimo iyo balbalyo haysta waxaa dhici karta waxyaaba uu xakamey waayey oo isku day inuu xaliyo ama gabadha ha ka timaada xaggeeda ama ehel ha ka timaada faragelin oo kale inay jirto macayana Dhanka kale, Sheekh Nuur Cali Xaashi, Agaasimaha Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Galmudug, iyo Abukaate Maxamed Cawiil oo ka mid ah qareennada Galmudug ayaa iyaguna waxa ay inoo sharaxayaan muhiimadda xasiloonida qoyska ay leedahay iyo qodobada sharci ahaan lagama maarmaanka ah in bulshada ay ogaadaan si looga fogaado xadgudubyada qoyska dhexdiisa.
waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala markuu ka hadlayay wuxuu yidhaahday wacaashiruuhunna bilmacruuf wanaag iyo maxaa dhaqanka wanaagsan kula dhaqma ayaa la yidhi qof walba mas-uuliyad ayaa saaran mas-uuliyadda diinteennu saartay baa la rabaa qof walbaaba inuu dareemo in mar walba isagu dhankiisa ka ilaaliyo culayska iyo dhibaatada iyo xumaanta ka imaanaysa qof walbaaba ilaaliyo qofka kale sida uu maradiisa uga ilaalinayo wasaqda uga ilaalinayo kale saasay horta dhibaato waxyaabaha legal resultska ka dhasha ama sharciga natiijada ka dhalataa ay tahay qof kasta oo mas-uuliyaddaas sameeyana uu qaadayo mas-uuliyad dembi uu qaadayo marka liabilityga qofkaas uu qaadayo ama mas-uuliyadda dembiga uu qaadayo waxaa waaye ficil kasta oo uu sameeyo natiijo kasta oo ka dhalata waxaa mas-uul ka ah ciddii samaysay simbali sidoo kale waxaa muhiim ah inay ogaadaan lamaanuhu kuna baraarugsanaadaan in qofna aan loo ogolayn inuu qof kaleeto ku xadgudbo ammaankiisa shakhsiyadeedna inuu ku xadgudbo waxaa reeban waxaa la yidhaahdo jirdilka waxaa reeban cagajuglaynta waxaa reeban handadaadda waxaa reeban gacanqaadka qof kaleeto inaad dhibaataysid waxaasoo dhan waa xaaraam lama ogolo qofka bini aadamka waa qof ilaahay karaameeyey sidaasi lamida xeerarka dalkuna waxay u dhigeen in qofka biniaadamka inuu xaqu leeyahay inuu helo nabadgelyo ammaan jireed inuu helo arrintan la xiriirta muranada qoyska dhexdiisa ee isku bedela gacanka hadalka ayaa ah kuwo muddooyinkii dambe ku faafay bulshada dhexdeeda gaar ahaana social mediaha waxaana muhiim ah in la baro bulshada sida arrintan looga hortegi karo